yaabayo iyo haddaan kaaga waramo waxa waaye waxay ka dhacday dhibaatadan iskool la yidhaahdo great mills high school oo ku yaalo st mary county anigana waxaan deganahay southern maryland anigaa soomaalida ugu dhawaa filaya waxa ay jirtaa almost one hour away weli wax oo newska sheegay iyo wax dadku soo sheegeen ma jiraan laakiin waxaa jirta in dhaawacna jiro dhimashana jirto and iskuulkan wuxuu ahaa iskuulaadka ka qayb galay ardadii maalintii prostestig sameynayay oo galaasad ka tageen oo si ay ugu banaan baxaan hubabka dadka haystaan waa garta intaasaan ka ogahay soo far waa garta waa inta miidiyaha ay tabinayaan dhaawaca tiradiisa ama dhimashada tan iyo haatan ma la sheegay wallaahi wax hadda la sheegaya waa laba qof inay dhimatay saddexna dhaawac tahay ardadina iskuulka laga kaxeeyey oo la geeyey iskuul u dhow si ay waalidkooda kula kulmaan laakiin wax faahfaahina kaleeto oo hadda ku haaya ma jirto intaas waa intaa maqlay inta newska lagu soo sheegana waa intaas waa garta mar
laakiin inta midda kaleeto soomaali meesha u dhow oo annaga soomaali ahaan u dhow meesha ma jiraan waa garta bal waxaad iga warantaa cabdiraxmaan marka iskoolkan yaa geystaa la leeyahay falkan rasaaseynta ma qof ardayda ka mid ah mase qof banaanka ka imaaday mase qof macalimiinta ka mid ah ilaa hadda ma la og yahay ilaa hadda lama oga baaritaana ku jiro f b i iyo poliiska iyo police maryland oo iyo st mary county police waxaana ka shaqeynayaan wax hadda cad ma jiraan dadki dhamaa waa weli waa la sugayaa wix kasoo bixi doona waa tahay marka waxaad iga warantaa bal iskuulkan waxaa la leeyahay wuxuu qayb ka ahaa iskuuladii maalmahan oo dhan banaanbaxaya ardadiisa ee waday qabanqaabada ka dhanka ah hubka isticmaalkiisa gudaha dalkan maraykanka si ma maaragtay dibadbixii ka dhashay toddobiyo toban arday ah markii la dilay gobolka florida bal marka iga waran guud ahaan hadda xaalka siduu yahay soonka iskoolka uu ku yaalo soonka iskoolka ku yaalo waa southern maryland st mary county outside southern maryland waaye one hour u jiraa waa runtaa iskoolkan wuxuu ku jiray iskoolaadkii banaanbaxyada sameeyey markii toddobiyo tobanka arday ku dhimateen florida sidaas awgeed hadda rumors yaal iska soo socda laakiin intaas awgeed loo weeraray iyo in kaleeto iyo arday inuu yahay macalin inuu yahay qof banaan ka timid inuu yahay weli lama xaqiijin waa gartay iskuulka gudihiisa ma u galeen booliiska ma la wareegeen guud ahaan mase weli xabadihii unbaa ka socda oo maaragtay lama geli kalsoonihiisa saan jeclahay iskuulka gudihiisa in la galay in kale ma ogi laakiin ardada in laga wareejiyey oo iskool u dhow la geeyey siday ula kulmaan waalidiintood taas baa la xaqiijiyey laakiin hadda wax ka socdo xabadeen ma jiraan saan jeclahay waa gartay bal marka waxaad iga warantaa goobta iskuulka uu ku yaalay sida loo xiray sida hadday uga socoto howlgallada ciidamada booliiska maxaa idiin muuqanaya hadday noqoto warbaahinta iyo meelaha ka agdhow inkastoon la tegi karinba iskuulka gudihiisa iskuulka gudihiisa lama tegi karo agaarkiisa iyo meelahaas la tegi karaa anigase waxaan newska ka maqlay aan sheegayaa laakiin almost wuxuu ii jiraa san mary waa magaalo dheer oo weyn waaye one hour ay jirtaa gurigeyga iminka ku suganahay